wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa ka daahfurtay magaalada jowhar shirka horumarinta qorshaha xalinta khilaafaadka degmada jowhar kaasi oo socon doona muddo laba maalin ah waxaana diiradda lagu saaraya khilaafyada mar walba ka dhaca jowhar shirka ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiinka kala socda hirshabeelle abees oo ka mid ah la taliyayaasha wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka shirkan
hababka kala duwan lagu xallin karo khilaafaadka ka jira magaalada jowhar saan la soconno wiigii hore ama wiigaan dhexdiisa waxaa dib loo bilaabay howlihii dhismaha golaha deegaanka ee magaalada jowhar waxyaabaha asaasiga ee la rabo golobku inuu qabto waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada shirkani marka wuxuu ku saabsan yahay bal inaanu qorshaha lagu nabadayn karo laguna xallin karo dib u heshiisiin rasmigana looga samayn karo magaalada tanjowhar inaanu iska wareysano
guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiine cadow ayaa dhankeeda ka hadashay ahmiyadda shirkani
wax fiican oo barnaamijkaas inta ka noqon waxaa waaye nabadeynta amba dhibaatada oo ka jirta ee gobolka shabeellaha dhexe waa iska badan yihiin bulsha hadday meel joogto wax walba khilaafku meel kastoo ka imaan karaa ama beer ha ka yimaado ama guri ha ka yimaado ama siyaasad ha ka yimaado ama wax qaybsi ha ka yimaado dadka bulshada oo isla degan waxaa laga rabaa wax way u dhan yihiin oo maskaxdooda ka wada yimaado oo wada tashi guuda maadaama la dhahayo waxaa loo sameynaa dowladihii hoose waxaan rabnaa waxaan ku midaysannahay khilaafyaadka dhexdayna jirana in laga hadlo waana soo dhaweynayn aan ka qaybta haweenka haddaana aad iyo aad ugu soo dhaweyna
ku-xigeenka agaasimaha cilmi baarista iyo wadatashiga hay-adda c r d cabdi cabdisheekh doon nageye ayaa ka hadlay shirka wadatashiga oo laga daafuray magaalada jowhar
meel wax laga bilaabo marka muhiimadda ugu weyn waxaa waaye dadkii dhaqanka eelku ah oo afaraatanka saac ku dhex jira waxaa jira haweenkii sharafta lahaa oo ayagana maaragtay mar walba u taagnaa waxa ka jira degaankan iyo dadka meesha degan waxa ay noloshooda inta badan dhibaatooyinka ku ahoo mar walba ay daba taagan yihiin oo xaalku xalka ah oo raadkooda ay ku taagan yihiin sidoo kale dhallinyarada ayagana sidoo kale qaybta ka qaata marka waxyaabahaasoo dhan waxaa ugu muhiimsan meeshaan golo degaan oo la dhiso waxaa ka horeeya muxuu ku howlgalaa bir hadduu yimaado xafiiska in horta loo sii gogol xaaro loo sheego dadkii degaankiina waxyaabahanaa brioritis ahayd waxaanay ka hadleen
gabagabadii barnaamijka yaxya cumar xeesi agaasimaha dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa ku baaqay in ahmiyad gaar ah la siiyo shirkani
saasuu muuse inuu sheegay marka shirkaani wuxuu ku saabsan yahay waa kulanka horumarinta qorshaha xalinta khilaafaadka degmada sida doctoorka nur aweys uu sheegoo kale kulankan wuxuu hordhac u yahay oo laga weydi doona su-aalo ku saabsan maxaa degmadaani badanaa la isku qabsadaa khilaafyada ka yimaada muxuu yahay beeraha maa la isku dagaalaa dakana maa la isku qabsadaa waraabka maa la isku dilaa iyo taariikhda khilaafaadka sida lagu gabaxaaro maamulka imaan doona uu helo meel uu ka duulo documenty iyo su-aalo qoran oo jawaabada wata iyo baayadii marka waxay tihiin dadkii ku habboonaa odayaasha deegaanka haweenkii iyo dhallinyaradii waxaa la rabaa marka kulankan wuxuu qayb ka sii yahay hanaanka loo marayo dhismaha golaha deegaanka oo ay tahay inay kala mudnaan leedahay odayaasha deegaanka la helo haweenka la helo dhallinyarada la helo su-aalo la isweydiiyo sidaas iyo kulamo dambe oo insha allah soo socda wacyigelina ku saabsan marka waxaa la rabaa
kulanka kadib ayaa waxaa kasoo qaybgalayaasha shirkani isweydaarsadeen sidii xal looga gaari lahaa khilaafaadyada soo noqnoqda ee ka dhaca gudaha jowhar iyo deegaanada hoos yimaada